xaafadda Cochin ee magaalada Beledweyne ayaa laga hirgeliyay akademiyadda Nova taasi oo lagu baran doono maadooyinka cilmiga sayniska tiknoolajiyadda iyo luuqadaha akademiyadda Nova ayaa waxaa aas-aasay dhalinyaro aqoon-yahano ah kuwaasi oo ka baxay jaamacadaha dalkeena Soomaaliya cabdisalaan maxamed cusmaan oo kamid ah maamulka akademiyadda Nova ayaa raadiyo beerula ugu waramay ujeedka ay u hirgeliyeen akademiyadda iyo maadooyinka lagu baran doono akademiyadda nova waa akademiyad cusub oo aynu dhowaan ka hirgelinay magaalada tan beledweyn ee caasimadda gobolka hiiraan akademiyaddu waxay ku taalaa inta u dhexeysa suuqa caanaha iyo masaajidka sheekh cali boot ama dhabarka dambe ee jaamacadda central ujeedka ugu weyn ee akademiyadda loo aasaasay waa tayeynta iyo sar u qaadidda waxbarashada magaalada beledweyn ardaydu waxa ay wax ku baran doonaan haddii rabbi qadaro hab maqal iyo muuqaal ah oo iskuulku waa iskuul digital ah oo la jaan qaadayo iskuulaadka ku yaalo adduunka intiisa kale koorsooyinka iyo maadooyinka akademiyaddu ay bixineyso waa ay badan yihiin waxaase ka mid ah maadooyinka cilmiga ama loo yaqaano scientific subjectiska oo ay wehlineyso maadada xisaabta ah oo ay ardada ku qaadan doonaan hab maqal iyo muuqaal ah oo arday kasta waxa uu baranayo oo si toos ah u daawan doono ama uu arki doono fasalada la qaadanayo sintifiga waa fasalka form one ee dugsiga sare form two form three iyo form four waxaa kale oo ay akademiyaddu bixineysaa luqadda englishka ah oo iyaduna ku bixeyso hab casri ah sidoo kale akademiyaddu waxay bixin doontaa maadooyinka caafimaadka ah oo la bixinayo maalmaha khamiista ee jamcada ah gelika dambe weliba lagu bixin doono hab ama qaab lacag la-aan ah oo ardaydu aanan la weydiin doonin wax kharshaad ah maalmaha khamiista ee jamcada gelinka hore waxa uu bixin doonaa afar maado oo ka mid a maadooyinka lagu qaato dugsiga hoose dhexe marka akademiyadda nova waa akademiyad ka timid bulshada una timid bulshada diyaarna u ah in waxbarashada gobolka tayada hadda uu leeyahay sare ay uu sii qaado qaar ka mid ah bulshada xaafadda Cochin ayaa bogaadiyey maamulka akademiyadda Nova iskuulku waa iskuul baahi weyn loo qabay maasha allah waana soo dhoweyneynaa bahda waxbarashada jecel marka kolley soo dhowaadaan leenahay dadka reer beledweyne ee jecel waxbarashada akademiyadda Nova ayaa ka mid noqon doonta akademiyadaha lagu barto culumta sayniska iyo luuqadaha kaasi oo ka qayb qaadan doono horumarinta ardayda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan